qarahay kadhig hoteelka daya ee magaalada muqdisho wayba ka dhimiday malaagyaha ku jiilan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya malaagyadaasi oo lakashaal magaabo malaaq cabdirashiid sheekh cabdisalaam waayna magaalada baydhabo gelinkii dembe mid yay lahadiirsi ay malaag malobow kaasi oo silakaduugi qabuuro ka yaalan magaalada baydhabo wayna duugtisku qiib galay kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed waana wasiirka beeray waraabka maxamed xasan fiqi iyo wasiiro xildhibaano odayaal ururada bulshada qeybo iyo shal duwanya ku qiybgali aaska marhuumka kusimaga madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya intaasi lamadaasay malaag iyo haani kale ka dhimidi qarihii ka dhihi hoteelka muqdisho maadaama xaaskiisaabkaas ay joogeen alxamdulilah rabbilcaalamiin maydka si nabada nagu soo gaaray oo oo wasiirka arrimaha gudaha ayaa nagu soo simay mas-uuliyiintaasiito maartaa oo xukuumadda maamulka koonfur galbeed iyo shacabkiiba ma u kala harin waa insha allahu kariim waxaan leenahay shabaab waxaasi wax kasii foolxum waa laga filanayaa marka waxaa wax kaloo sheegna ma hayno waxaan leenahay allah u naxariista intii dhimatay inta ku dhaawacantay ciidankii runtii geesiyaasha ahaa ee runtii siday rabeen u diiday oo hoteelka dayax ka tirsan alla runtii waxaan leenahay kheyr allah siiyo wixii ka dhaawacmayna allah u dhowro inta dhaawacan oo malaakyada kale ah na waxaan leenahay dhaawacood allah u fududeeyo malaaqan wuxuu ka baxay soomaaliya oo idilba waana malaaqyada ugu daada weyn malaaqyada soomaaliya ayuu ka mid ahaa wuxuuna ka mid yahay malaaqyada boqol iyo soddon iyo shanta ah dhismihii dawladaha lasoo lasoo dhisay oo idil laga soo bilaabo carta ilaa hadda micnaha ku jiray micnaha dhismaha guldibada marka isaga iyo qaraabadiisa iyo ummadda soomaaliyeedba iyo maamulka koonfur galbeed oo ku hadlaya magaca madaxweynaha waxaa leeyahay ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo malaaqyadun iyo lakashalduugi baydhabo iyo muqdisho wayna magaalada muqdisho lakaduugay malaaq cabdirashiid sheekh cabdisalaam meelo malaaq malabowna siin lakaduugay magaalada baydhabo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun